الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا العاشرة مسألة تبناد man akhada ruuxa qaata cala ataxdiisi taxdiidkan iyo xadiidkan uu dadka u sheegayo ama uu aqriaye lagaba warinayo kaa korkiisa kuba qaata ajran ujro iyo bal masalan qaata laa tuqbalu lama aqbalayo riwaayatuhu ruuxa riwaayadiisa la aqbali maayo cinda axmeda axmed abtiisa iyo wa isxaaqa isxaaq iyo wa abi xaatimin abi xaatim qolooyinka agtooda ninka ujro iyo lacag ama xoolo ku qaadanaya taxdiidkan uu dadka xadiidka uu sheegayo riwaayadiisa qolooyinka agtooda lama aqbalayo wa tuqbalu waa la aqbalayaayo riwaayadii ruuxa caynkaas ah cinda abi nucaymin abi nucaym agtiisa alfadli ahaa fadli waa magaciisii iyo wa caliy bni cabdilcasiis iyo cali bni cabdilcasiis iyo aakhariina kuwo kale halkan masalada tobnaad waxaa iyada uu halkan inoogu sheegayaa mualifku raximahu llahu tacaala bal ujro iyo wax lagu qaato xadiidka gaar ahaan weeye xadiidka sheegitaankiisa iyo aqrintiisa iyo warintiisana xadiidka la warinaya shakhsigu cid kala gaadhsiinayo ujradii la qaadanayey qaalibanna ujradan ay ka hadlayaan waa ujradii ay ka qaadanayeen dadkan ka dhegaysanaya ama isaga ka maqlaya wax ka warinaya ujradii uu kaba qaadanaya weeye waqtiyada raggan ee hadlayeenna baytumaal islaam oo dee waaba jiray oo aad buu u habaysnaayee laakiin dadka caynkaas ee masaalixda guud ee islaamka u go-ay ee raatib gaara oo go-an waxdee si uun loo siiyo mukaafa-aad mooye waqtiyada may jirin inaanay jirin madaaristii beryihii dambe samaysantay ee dadka iyagu sheekhyada ee iyagu madrasada madrasadaha iyagu kaba dhigaya iyo dadka dalabada ah iyo ay lahaayeen dee icaashadoodii iyo sakankoodii ama dadka iyagu mudarisiintii raatibkooda ay lahaayeenoo taasna walow dee markaan eegno nooc saas oo macluum gaara leh ama rawaatib leh waxaa la arkaa qarnigii shanaad lixidiisii inaanay kaba horeyn walow madrasadaha markaan eegno taariikh ahaan iyo inay jireen ay waxoogaa waqtigaa kaba horeeyaan oo waqtigaa waqti ka horreeyey madrasado dee dikrigooda uu soo arooray magaalooyinka kala duwan aan arkayno laakiin kuwo macluum iyo raatible iyagu way dambeeyeen waxaa la arkaa inay aada u faafeen uun wasiirkii saalixa ahaayee nidaamulmulki waqtigiisii iyo madaaristii badnayd ee uu isagu dhisay ee uu yeelay awqaafta marka taasa waxaa dhacaysay dee dadkana in badan oo fuqara oo baahan baa jirtay hadday kasabkoodiina barhkood way ka shuqloomayeen oo hadday u fadhiistaan halkan may hayn darsi ma in la aqriyo la kala tago waxaa la arkaa riwaayadu dee dadkii kala duwan baa imanaya oo casri aad wax loo aqrisanayana way ahaatay inay ay hareeriba waayaan adugu dee bar baahistaasi aanay hayn oo qaadanayana waa dee jiraanbe bal waxa ay arrinkan baa jiray dad marka ay dadka xadiidka u aqriyayaan ama cilmi kale ay u aqriyayaan ujro ama adu wax ka qaadanayay taas baa jirtay xagga marka la eego cilmigan xadiidka oo cilmi dee isaga ku binaysanba ah dee waa imanka akhlaaqda fiican iyadoo culumtu guud ahaanba dee ikhlaaska iyo umuurahaas ay jirta haddana waatan arki doono baab aadaabta muxadidka iyo daalibka oo dee ay kaba mid tahay aadaabta kuwa ugu waaweyn inaanu ciwad ku doonin ajir kuba doonin umuurahaas oo kale curfigiina uu noqday dadka caynkaasa in nadaro gaara loo eego oo danni xun loo maleeyo ayaa waxay keentayba waxyaalaha qaadashadeedu in badan agtooda inay noqoto wax muruu'ada ruuxa dhaawacaya wax muruu'ada iyo waxyaalaha dhaawacaya haddaan gees ka eegno kale ee taxdiidkaoo wax lagu qaataa wuxuu la mid yahay in qur-aankan la dhigayo wax lagu qaato waaba kalaamkii ilaahay oo qur-aankan haddii uu ruuxu dad uu barayo uu wax kaga qaato iyo xadiis uu barayo uu wax kaga qaato farqi sidaasoon odhanayna kaasaa u dhexeeya ma jirto laakiin curfi unbaa kala saarayoo kanna wax muruu'ada dhaawacaya muu noqon kanna wuxuu noqdayba ruuxa dee taa lagu arkay iyo in muruu'adiisiiyo waxyaalo bal dee tuhmo kalena ay sooba gelayso bal umuurahaasay deeta masaladan ugaba hadlaan laba qowlna wuu inoo soo naqliyo wuxuu yidhiba taxdiidka ruuxa ku qaadanaya man akhada cala taxdiidi ajran ajrigu waa ujro qaadanaya qaadashaduna waxaan leenahay waa dadkii dalabada ahaa kaba qaadanaya jiho kale oo haddii baytmaal dee muslimiinadoo habaysani intuu jiro dadkaa wax la siinayo xaq bay u leeyihiinba oo dee maslaxo guud bay hayaanba taas lama aha ee waa dadkii dalabada ahaa laa tuqbalu riwaayatu riwaayadiisa lama aqbalayo cinda axmed oo isxaaq abi xaatim waa aimo isku waqti ahaa axmed iyo isxaaq dee kale laba nin oo dee isagu isku dabaqo ahaa bay ahayn rafiiqnaba ahaa aadna isugu dhowaa xagga ra'yi ahaan iyo marka la eego ijtihaad ahaan waa isxaaq ibnu rahawey abu xaatimna waxoogaabu iyaga kaba dambeeye laakiin waa aimatu ahliiljarxi watacdiil raggoodii ugu heerka sarreeyey ayuu kaba mid yahay isagiyo qariinkiisii abu zurcat araazi oo waa abi xaatim araazi imaamkii la odhanayey weeye oo abi xaatim albustina meelahan waa yimaadaa kaasi waa imaamkan ibnu xibbaan la yidhaha albusti kani waa abi xaatim araazi moxamed ibnu idris kuwa agtooda riwaayadooda laguma aqbalayo oo dee arrintaa aan sheegayno ayay uba arkeen oo waxay leeyihiin ninka taas oo su-aalo la weydiiyey ujro qaadanaya xadiidkan uu sheegaya kuba qaadanaya wax dee riwaayad waxba lagama qorayo yaan xadiis laga qoran yaan wax laga warin taas bay yidhaahan waanan helaynaa suurooyinka qaarkood oo raggii qaatee la ogaa inay qaadanayaan ama iyagu wax ka wariyeen ama ay tawsiiqiyeen markaa waxaa suurtagala raggaas waa rag itqaan aada u sarraysay iyo siqannimo aada u sarraysay lahaayoo a'imo ahaa arrinkana ay kaba dhacday bal markaa arrintoodaa daraaddeed inay iyaga taa u yidhaaheen tana aan raggii aan martabadoodaa lahaynba ama ay dee xukunkan ay lahaayeen yaan laga qoranin ama arrin kalaba dhici karto ah dee dadkii xaajo iyo baahi ay ku kaliftayna inay dee bal aragti kale ka lahaayeen ninkii xaajo la-aan wixii u qaadanayeyna bal aragtidan ay lahaayeene bal waanay jiraan dad sidaasay wax ka wariyeen oo waxa weeye ay kaba qaateen taasi waa qowlkaasba marka qowlkaa waana nadarada guud weeye iyadoo halkan qur-aanka beridiisa uu shabahayo haddana kani curfi ahaan wuxuu noqday mid muru'adii aynu soo marray ruuxa cadaaladiisa raacsanida maca qayb cadaalada kaba mida ay dee raac ictibaarinayeen mid dhaawacaysa oo dee tuhmadaa iyo taasna keenaysa lagana baqanayo ruuxu haddii waxyaalaha laguba arko inuu waxaanu maqlin ama aanu riwaayo u lahayn si wuxu helo uu yidhaa waxa waan maqlo waan wariyaayo sanadkaasaan u leeyahay si ay barhkoodba tasayudaad ay kaba dareemeen taasi ay keentay bacd alaimana sida shucbe oo kale inuu yidhi laa taktubuu cani lfuqaraai shayan fa inahum yakdibuuna lakum way nimankan fuqarada waxba ha ka qorin oo waayo been bay idiin sheegayaan oo hadday doon waxaan riwaayo u lahayn bay dee baahidan intay ku kaliftaan si ay waxu qaataan ayay odhanaya riwaayaan u leenahay bal umuuraha ictibaarteed weeye ama qolada kale wa tuqbal waa la aqbalayaa cinda abi nucaymin alfadli wa caliy bni cabdilcasiis waakhariin laba imaan buu inoo magacaabay waa la aqbalayada agtooda maaha inay masale nadariya tahay bay leeyihin maye dhib ma lahao ha la aqbalo waa raggii samayn jiray weeye waa raggii qaadan jiray iyagu tani raggani oo dee agtooda taas ay tahay weeye marka ninka hore haddaan eegno fadl ibnu dukayn baa laydhaa waa nin siqaat ruwaad iyo dee raggoodii sare kaba mid ah bukhaari iyo axmed iyo isxaaq iyo rag kalena sheekhoodba weeye wuu qaadan jiray isagoo laakiin marka dee uu isagoo dareensan canaanta dadka kale xaggooda kagaba imanaysa ku cudur daaranaya dee inaanu wax alla wuxuu haystaa jirin dadkiina waa kanoo cilmiga nashantiisiibu u fadhiyaa hadalladiisi ay noo soo noqliyeen waxaa ka mid ah inuu odhan jiray yaluumuunanii cala alakhd wa fii beytihi alaaata cashara nafsan wamaa fiihi rakiifun aw xabatu qamxin waxay uga canaananayaan qaadashadan aqalkaygana saddex iyo toban ruux baa gurigii jooga waa dadkii ka mas-uulkaa xabad furino ama kibisana uma taallaba dee markaa xaggan waxuga keenaa weeye kol haddii tan ay tahay waa isaga fadl ibnu dukayn imaam axmedna isagiiyo waa ka qaateeba taasi bal taasi waa mid waana nin dee raggaa sheekhadooda cali bni cabdilcasiiskana waa nin isaguna raggii asaaniidda dheeraa ka mid ah xufaadii ruwaadana kaba mid ah abulxasan la odhanayo dee nisbadiisa ama albaqawi baa in badan uu ku badan yahay ee maaha imaamkan shahiirkee baqawiye sharxu sunna iyo macaalimu tansiyiryale waa nin aada uga horreeya oo qarnigii saddexaad raggiisii weeye kitaab musnadana waa leeyahay isaguna waa raggii qaadan jiray taas bal isagu wuxuu malaa la dheeraa waayo raggana isugu jiray mid kolba wixii la helo uun qaata iyo rag shurutami jiray oo iyagu dee arrintu ay ahayd waxaa dee matalan haddii la bixiyo qadar la bixiyo rag dadka qurabada aan ka qaadi jirin ee dadka magaalada degan un kaba qaadi jiray way kuba jireen kuwa aqniyadan kaba qaadi jireen fuqaro kaba qaadan jirin way ku jireen kuwa iyagu ciddii majliska joogtaba ay ahayd inay wax bixiso haddii kalena majliska ay ka kacdo taasi way jirtay oo markaa cali bni cabdicasiis haddaan eegno nin buu ahaa maka markii dambe degay xaafidna ah musnadna waa leeyahay oo raggii isnaadkoodu aada u caaliga ahaa ee aadna loogu baahnaa makuu degay makana waqtiyadaas dee maraakistii dowladda way kaba dheerayd oo kol haddii xujaajtu ay tagto waxay la tahay dad markaa kollay baahida dadka joogta way badnayd been markaasaa waxay dhacaysay isagu majliska marka la yimaado dee dadkii inay waxaweeyaan wixii wadaa bixiyaan oo ragga arrinkaa daraaddii riwaayadiisa u daayo waxaa ka mid ahay imaamka nasaa'i oo kale oo wuxuu soo naqliyaa maalin dee iyadoo la yimi oo dadkii meesha joogaya wixii ay karayeen ay bixiyeen oo malaa nin qariib ahaa meesha uu ku jiro oon waxba hayn ayuu dee meeshii ninkani waa dhiman yahay isagii buu dee dalbay inuu wixii bixiyo oo ninkana waxba ma hayn xadiidkii markaa ma bilaabin arrinka waxay noqotay inuu sheegto uun malaa dee waa ninkaa qariibkee daalibucilmigee qasco ama xeedhaba ama weel yaroo uu watuu meelaha wax kaga cunayay uun inuu wuxuu hayeyba ahaydoo tii markuu keenay buu casharkii ama xadiidkii aqriyay oo kale bal markaa waatan waana arrin nasaa-iyo isaga qowlkiisa ama dee waa nin siqa ahoo dee marka la eego xaafid ahaa waa dadkii waxyaalahaas ay kaba dhacayeen kuwo kalena way jireenoo umuuraha samayn jiray laba rag badan waxaa ka mid ah yacquub ibnu ibraahim adawraqi waa nin raggan dhixda ee ummahaatu sito toban sheekoy dhammaan la wada kulmeen dhammaanna ay wax ka wada wariyaan waayo waa sidaa la-aan ay uga wada wariyaan buu kaba mid yahay waa nin isna musnad lahaayoo siqo ahaa nasaa-i baa kitaabkiisa baabkan ah baabulbawri cala ilmaai daa'im oo kale baabkaas ama xadiidkii allaa yabuulanna axadukum de waxa weeyaan cala almaai daa'im oo kale yaanu biyaha daa'imkaa ku kaajina xadkiin xadiidkaas buu dariiqiisa intuu ku wariyo ayaa wuxuu raaciyaaba xadiidkan sheegitaankiisa hal dirham buu ku qaadan jiray waa xadiidkaas oo kale dirham buu ahaa bal umuuro sidaasaa jiray oo rag badanna kaba dhacay oo markaa taasi waxay u samaynayeen waa inay agtooda dee taasi jaa-is ahayd ay bannaan tahay bal barhkoodna xaajo saa imaka markaan eegno abuu nucaym iyo cali ibni cabdilcasiis iyo baahi ayaa ku kalifaysay weeye waxba may hayn barhkood dee hawl kalooy hayaana may jirin cilmigoodiina waa loo baahday dee meel kaloo imika wax ka soo gelayaana may jirin markaa taasaa barhkood keentay bal dee waa nin kala dunaayeen dadku oo kuwa aan xadiidka ka qaadan jirinoo cilmiga kale aqriyan kaba qaadan jiraa jira kuwa qarnigii sideedaad iyo bal culimada kaba mid ahaayo alfiyadan ibnu malik beydkiiba hal dirham buu ahaa taqriirkiisa sharxiisa uu sharxayaa beydkii hal dirham buu aha lakin xadiidka waxaa kama qaadan jirin rag sidaasna way jiraanoo culumtaa kale laakiin xadiidka aan u dhowaan jirin arrintiisaas bal waxyaalahaasaa jira waana arrintaa aan leenahay in muru'ada ruuxay dhaawacaysaay haddii qur-aankiiba tani ay bannaan tahay axaadiidta waciidka ku soo aroortay taa qur-aankaba nafteeda nahyinteedna aanay xadiidkanina xaqa ma akhadatum kuwa u dhigmaya maaha oo caaridi karaya oo de waa axaadiis maqaal sanadkooda kuba sugan yahay may lahaateena laakiin waa xaggii curfiga iyo iyadoo cilmigan ehelkiisu ay warac badan iyo taa lahaayeen dee ragga qaarkoodna dadkan wax ka dhegaysanaya hadday noocsaa ahaayeen xataa inay ka qaataan hadiyo iska daa wax kaley shardiyaan may aqbali jirin oo kale imaam nawowi baa raggaa ka mid ah cid isaga darsigiisa calaaqalale hadiyaba kama aqbali jirin hadiyo iska daa caadiyaba kama aqbali jirin rag baa dee sida xamsatu sayaadiya kaba dhacday isagoo haraadan oo guri soo maray ayaa jariid ibnu cabdilxamiid ninka macruufkae siqaatu ruwaad kaba mida ayaa gurigoodii u ahaayo biyo u keeno markii uu wejigiisii gartay oo yihi sooma isagii baa tahay miyaad noo timaadaa majliska qiraa'ada qur-aanka haa buu yidhi biimuu cabbin gacantiisa kama cabbino waa iskaga tegey oo rag badan oo iyagu waracnimo heerkay ka gaadheen dee nooc kala ahaana oo waxaana tasawurayna way jireen bal diidi jiray ninkan daalibkaa iyaga waxaweyaan cashirkooda jooga inay dhahaan suuqa iisoo weydiya shaygaa qiimihiisa muxuu sicirku maanta jooga intaas u arki jiray sidii waxay adeegsadeen oo ajrigoodii halkan kuba baaba-ayood bal iyadoo jaanibkaa waracu badnaa ayaa noocanna ee dacnigan iyo umuurahani uba yimi bal markaa waa aftaa waa fatwoodayo ashaykhu sheekhi abuu isxaaqa abuu isxaaqa shiiraaziyi waa imaamkii macruufka ee muhadab iyo kutubta kaleba lahaa ee nawowino majmuucaya uu kuba sharxay kitaabkiisaas wuxuu ku fatwooday bijawaasiha ujro in la qaato bannaanideed lima shakhsi ay u bannaan tahay imtanaca uu reebtoomay oo oo uu suurtogeli waayo calayhi isaga korkii alkasbu shaqo uu u shaqaysto liciyaalihi dadkii ciyaalkiisa ee uu isagu nafaqaynayey bisababi taxdiid taxdiidka sababtii oo waxaa imaamkana nin muxadis oo musnid ahaayoo aadna loogu baahnaa waqtigaa isnaadkiisa dheer daraaddeed qarnigii shanaad oosan reer baqdaad ah abalxusein ibnu naquur la odhanaya axmed ibnu maxamed ibnu axmed ayaa su-aasha weydiiyey waana nin musnidoo dee xadiidkiisuna isnaadkiisuna uu caali ahaa muxadisna ahaa imaamkan buu weydiiyey markaasaa isaguna dee haddii uu isidhaaho bal dadkaagii u shaqo tag cilmigan uu aqriyayay oo dee kolkol bay maalintoo dhan dersigu qaadanayaa iyo dadkan iska daba imanayaa ee kutubta ku dul aqriyayaaye muu haleelahayn markaasaa wuxuu u fatwooday ruuxa suuradiisa ama xaaladiisu taa tahay ee haddii uu isdhaaho dee dadkaagii u shaqayso ama xoogso oo dadkii waxaa kifaayadaadii hel oo kaga maaran aanay u suurtogelayn cilmigan aqrintiisu ama xadiidka aqrintiisu inay markaa dee maslaxo kalaa jirta ay u bannaantahay inuu ijro qaato laakiin hadduu labadiiba isu wada geysan karayo kasbigiina la imanayo taxdiidkiina wado suurada aanay u bannaaneyn fatwada imaamkaasoo dee dadkii lagu yaqaanay xalaal meerad iyo aqoonta sare ayaabuu ahaa waxa dhici karta adigu bal markaa taas baa fatwadiisu ahayd ninka abilxusein ibnu naquure ee halkaa idiin ku yaalla magaciisuna ama kunyadiisuna ayuu taa ugu fatwooday waana tafsiil labadii u dhaxeeya oo ah inaan kala qaadno bal ruuxan kasab inuu u suurtogelayo isagoo taxdiidkii wada iyo inaanu u suurtogelayn haddii u suurtogelayo yaanu qaadan eh dee tani ha u noqoto dee ikhlaaskiisii iyo haba dhowro haddii laakiin aanu kasab u suurtogelahayn haddii uu meesha aqrii waayona dee jaanibkaas cilmi dhan baaba ku dayacmaya oo ku lumaya iyada markaa dee waa inuu haddii kifaayo meel kale uu kaba helo waa sax e laakiin haddaanu wax kalena helahayn oo cid kaloo ku caawinaysa ku saacidaysa aanay jirin ama baytmaal muslimiina wax laga siinaya dee kasabkiisii inay si maslaxadana maslaxadan ay u xasisho ah taxdiidkaa kama weyne kaasa u banaanaato bal waana arrin uu suyuudiya ay dhahaan waa qowlka la doortay oo kale abulxusein ibnu naquur hayuu taa ugu fatwoodayo isaguna wuxuu abulxuseinkaasi waa dee nin qarnigii shanaad raggiisii ahaa musnidkii ciraaq waqtigiisiina ahaa arrinkanna markaa uu la imanayay oo waxbuu qaadan jiray bal ajsaada qaarkood uu aada iyo aad dee me isagii la gooni noqday oo isaga cid la sanadii aanu jirin isaga dariiqiisa lagaba wariyo saa nusqa odhan jiray daaluud ibnu cabaad nin la odhanayo nusqadii oo kale iyada taa dinaar buu qaadan jiray dee waqtigaa dinaar dahabay ahayd waa jusdee ah bal matalan axaadiisoo ninkaasi leeyaho lagu dul aqriayo umuuraha qariibkay soo naqliyaan masalada waxaa kaba mid ahaa tadriisu shuyuukhna waa arrin gelayseen nin faqiiroo qariibaa maalin yimi juskanna gaar ahaantiisuu diinaar u qaataa waa juska aqrintiisa lagu dul aqriayo waa hal diinaaroo dee dahaba nin kale markaa lama aqriayo ama laguma dul aqriayo ninkan faqiirkiina maba waa nin faqiiroo qariiban ah adigu laakiin nin dee fadina buu ahaayo arrin buu u xeelaysay siduu juskii uga maqlay isagoon waxba bixin oo tadliiskii shuyuukhaynu soo marnay ayaa uu laba yimi oo ninkan dee daaluud buusha u yaqaanee kunyadiisoon kushuroobinonu uba aqoon kunyadan oo abulcumaan isayrafi baa la odhanayay ayuu ka dhigay oo markii uu soo fadhiistay buu dee intuu sheekhiisii sheegay akhbarakum abulqaasim dee matalan baqawiyan baa sanadkii soo galay oo xadaana albaqayo xadaanaa abulcumaan isayrafiyu isagiina uma baraarugin abucusmaankani inuu daaluut yahay kiibuu ku dul aqriya axaadiisana uu soo qorto dee isagaaba haystay laakiin waa riwaayadiisii oo waxaa la samayn jiray axaadiista waa lasoo qoran jiray asalkii sheekhaa lagaba qoran jiray ama intikaaba lagu sameeya ama furuucdii sheekhii baa loola imanayaa si riwaayadiisii loo qaato markii uu deeto taas juskiibu sidii u dhameeyey isagoonu baraarugin ninkani inuu yahay juskii uu diinaarka ku qaadan jiray arrinkuna wuxuu kaba yimid tadliisu shuyuukha abulcusmaan isayrafi oo kale oo u bedelay taas dee ninkii qaradkiisiibuu gaadhay juskiibuu akristay isagoon dee matalan lacagtiina bixin diinaarkiina bixin waana habkaa tadliisu shuyuukh arrin ku dhaa waxay ayd hishaam ibnu camar nin la yidhaahdo isaguna mucamar ahaayo caalamkii reer shaamna waqtigiisii nin muxadisan aha laakiin wax qaadan jiro weliba dahabi kaba cabiro tarjamadiisa siyar inay tahay arrinkiisu la yaabo baahisaasi umay hayn haddana waa kan qaadanaya laakiin ijtihaadkiisu leyo kaba cabira ayaa dee isaguna kolkol buu waraaqdiiba ama labadii waraaqood dirham bay ahayd kolkol waraaqdiibaaba dirham ahayd kitaabkan lasoo qortay halkii waraaqood waa dee lacag gaar ah markaa lagu dul aqriya waana axaadiistiisii isagu sanadka u lahaa nin xaafidoo saalix jazaro laydhaa ayaa iyadoo waraaqdii uu kula shuruutumay waraaqdiiba hal dirham inuu ka bixiyo ayuu waraaq qaatay nooc mala alfircawni ay odhan jireenoo masar lagu samayn jiray khadkiibuu yaryareeyey yaryareeyey yaryareeyo waraaqdiibuu qaadsiiyey intii dee waraaqo badan ay qaadi lahayd maqribkay bilaabayeenoo majliskii baa la fadhiistay maqribkii ilaa cishaagii baa waraaqdiiba may dhammaan cishaagii dabadii buu fadhiisto markaasuu yidhi yaa saalix haadihi laysad waraqa haadihi shuqa tani waraaq maaha waa daaqadan oo dee ama jeexdhadad soo jeexatay waa habku sameeye dee kol markay tan sameeyeenna xelooyinku way badnaayeen kollay lagula tacaamulayay bal markaa umuurahaasaa jiray isagana sidaasaa ka dhacday ninkaasna sidaasaa ka dhacday bal masalada waa taas haddaba alxaadiyata casharata masaladii koob iyo tobnaad laa tuqbalu lama aqbalayo riwaayatu man shaksi riwaayadii curufa la ogaaday bitasaahuli tasaahul iyo fudaydsi fii samaacihi maqalkiisa oo axaadiisa markuu dee sheekhyadiisii kaba maqlayo aw ismaacihi amase marka isaga laga maqlayo dadkii maqashiinayo ee isagii uu taxdiid isagu yahay dee sheekhii lagaba maqlayay fudaydsi iyo tasaahul lagu yaqaano taa riwaayadiisa lama aqbalayo waaba maxay tasaahulkii waaba tan wadaalika kaman shaksiba weeye laa yubaali aan dan ka gelayn oo aaba yeelahayn binowmi seexasho fi samaaci fii majlisi samaaci meeshii wax lagu maqlayay ama isagu ka daalibkiio dhegaysanaya ha noqdo ama isaga ka lagu dul aqriyayo ee dee waxa weeyaan isagu musmic ah haba noqdee ninka wakhtiyadaa dee waxa weeyaan seexanaya majliskii samaaca waa dee maqalka caynkaasa ama riwaayada cayn waxaasoo kale ama samaac iyo ismaacaasi tasaahul weyn baa ku sugan kaa haddii lagu ogaado riwaayadiisa lama aqbalayo aw amase yuxadisu warramaya oo isagu dadkiibaa kitaabkii lagu dul aqriyaya ama waaba sheegaya isagaaba carabkiisii laga maqlaya laakiin laa min aslin musaxaxin asal la saxay oo usuushii deesii la qaabiliyo lagu saxay xaggii si aan kaba warramayn oo ninkii kitaabkiibaa u haystaa kitaabkiisani waaba dee riwaayaadkii axaadiistii uu sheekhyadiisii kaba maqlay laakiin ma aha kitaab lagu saxay usuushii lagaba qoray ha laba qortee waxaa loo baahan yahay muqaabalo wax la yidhaaho si loo ogaado ina wax khilaafi aanu u dhaxayn oy isku mid yihiin oy tahay dee suura ama nuska dibqa al asli waxan uu ruuxu qortay ee kitaabkiisa iyo kitaabkii sheekhiisa ama kuwii lagu saxay oo kale ama usuushaas haddaba asal la saxay oo noocaasoo la ictimaadsan karo lagu kalsoonaan karo markaa asalkii sheekhiisa uu qaabiliyey muqaabaladna kitaabkay ku iman ama asalkii sheekhiisa asalkii ama furuucdii lagu kalsoonaa lagu saxay oo markaa la og yahay inuu asalkii sheekhiisa waafaqsan yahay kitaab noocaas mid aan ahayn ayaaba kaba aqriga axaadiis la qoro dib aan loogu celino dib aan loo sixin ayuu aqriyaya waayo hadii goor xataa majlisulimla iyo ama cid kale waxaad kaba qorato dee qoraalkan qalado badan baa dhaco waxyaala aad ka tegaysaa waxyaala aad kaa bedelmaya adigoon dareemin waxaa lagu ogaadaa marka dambe sixidaa dambe dhammaan mid mid loo soo aqriyo kelimo kelimana way isu qaabilin jireen oy dib ay isugu sixi jireen haddaba asal saa aan ahayn asal muqaabala ama musaxaxa ayaaba ka aqriyaya kaasoo kalena waa arrin dee xataa riwaayadiisan uu wadaa riwaayadii sheekadiisa lama garan karo waaba intaasoo farqi uba dhaxeeyo markaa kaasna waa ruux tasaahul uu kuba sugan yahay oo riwaayadiisii la aqbali maayo aw curifa biqabuuli talqiin bal aan mid mid u eegne waxa weeyaan horta waqtiyadaa hore dee axaadiistan iyo sanadkan la sheegaya iyo riwaayada caynkani waata ruwaadiisiina aan arkayna jarxi iyo tacdiil iyo umuurihii dawaabiday uba yeeleen badhna ay noo dambayso sanadka caynkaasna waxaa ama ku sugnaanaya xadiidka saxiixnimadiisii ama xasannimadiisii ama daciifkiisii oo werintan dadku ay werinayaan iyo asaaniidooda axaadiistii kuba werinayaan ayaa keenaysa ama xadiidkii in la aqbalo ama aan la aqbalin waa markaas debaryihii dambe inay arrinkaasu isbedeelso inoo dambayseen markaa dee kol haddii xadiidka sixadiisii iyo sixa la-aantiisii ay kuba xidhan tahay ruwaadan werintood iyo si ay u wariyeen si loogu kalsoonaado dabdigood iyo xifdigood iyo xadiidka sidiisii in loo soo naqliyey ee aad bay culimmadu meelahan ugu tashadudeen oy u adkeeyeen waa taan soo marnay bal dabdi iyo cadaala waxa ay tahay haddaba marka majaalistii samaaceesan oo kale la jooga dee waqtiyadaa hore oo sanad wax lagu warinayo dee riwaayo majaalisteedna ahayd waxa weeye ciddee waxay ahayd ruuxan la doonaya inuu baraarugsan yahay oo hadduu sheekhii yahayna bal hadduu aqriyayana waaba aqriyaya haddii lagu dul aqriyayo badnaydna isagu waa dhegaysanaya laakiin nin qaariya ayaa aqriyaya ama waa xifdisan yahay axaadiitan ama asalkiisiiba waa isa ama nin siqa ahayo dee dadkuna ama waxa weeyaan waabay iyaguna wataan wixii usuushoodiiyo ama nusqooyinkoodiibay wataan inuu u baraarugsan yahay waxaan oo uu la socdo si uu ogaado xadiisaankiisii ayni meesha inaanu soo gelinna isaga axaadiis laga warinayo sanadu leeye weeye si meesha ay u dhacdo haddii khada ama qalad yari dhaco inuu u joojiyo oo u saxo bal taas bahed laakiin hadday dhacdo kitaabkii waa socdaa waa lagu dul aqriyayaa isagiina waa lulaysan yahayba ama waa seexdayba dee yaa lagu dul aqriyayaa haddii qalad dhaco haddii waxaanu lahayn waxa weeyaan la dhex geliyo haddii taxriif meeshu yimaado yaa saxaya yaa joojinaya maba oga waxay hadday taasi socotana dadka badan ee majliskii fadhiya sheekhan wax ka naqlinaya taasay ku qaadanayaan qaladkaa iyo taasunbay taseefaasaa lagu wada qaadanayaa marka taasoo kale waa dee tasaahul waana taydiidayeen waxaa la mida ninkii daalibka ahaa ee majliskii fadhiyey bal haddaanu qaarigii isaga aqriyeen oo de ninka qaarigii malaamal loonayeen haddii isagii majliskii oo aqriya riwaayadanna sanad ahaan buu u qaadanaya wuxuu odhan doonaa hadhow xadathanii fulaan ama samictu fulaanan buu odhan doonaa hebel baa saa ii warramay waa sanad ama hebel baan kaba maqlay hadduu markaa seexdaba oo wax dee meeshii waxan aanu maqlinba axaadiistan dee markaa marka dambe uu odhanayo xadathanii fulaan hadalkaas kadib baaba soo gelay iyo dee samictu oo kale haddaan ijaazo lagu kabin bal markaas waxay ahayd arrimahan waa tasaahul bay leeyihiin oo samaaci baa khalalgelaya samaaci ama ismaaci ayaa khalalgelaya saa daraaddeed ruux hataa lagu ogaado intaas iyada waxa weeye riwaayadiisa lama aqbalayo waa la celinayaayo dee riwaayo inoo dabdisan oon ku kalsoonaanaanay ahayn allahuma haddii dee lula yaroo dhacday khafiifa ay tahay oo sheekhoo kale nin xaafidoo baraarugsanayo sida ragga qaar lagu arkay misi iyo xaafid ibnu xajar iyo oo iyagoo dee dhici karta majliskii samaaca joogo lulaysan qaladka yare dhacay haddana qaariga ku dhaco markaaba radiyayo oo joojinaya oo nucaaska khafiifka wax laga soo reebi karo laakiin de waa dadka qaar uun baa looga soo reebi kara lakiin haddaan intaasi jirin ama sheekh ha noqoto ama tani waa nooc tasaahul bal markaa taasi weeye waxaana jirta arrimahooda la yaab kale ahaa majaalistan oo kale marka la fadhiyo kitaabba la aqriyayo kollay kitaabka de inaan gaadid bal haddii ilaahay inoo dhib yareeyo dhexdiisaanay kuba imane waxay yidhaahaan dibaaq baa jirtay ama dabaqo macnaa waxaa la qori jiray darsigan oo ama juska xagga horeha laga qoro kitaabka ama xaggiisa dambe ee magacii sheekha iyo waqtigii laga maqlay iyo dadka joogo o dhan baa la qorayay saamiciinta ah waa taa ay dibaaqda yidhaahaan kitaabka meel ka mida lagu qoraya ama xagga hore ama xagga dambe haba noqoto haddii uu kitaabka casharo badan qaatayna dee cashar kastaba majlisku halkuu ku joogsaday iyo taariikhdiisii bay qorayeen haddaba in qoritaankaasoo kale dibaaqdaa markay qorayaan bal mar dambe dikri baa inoo soo yar noqon doona biidn illaahi tacaala iyo taas waan arrinteeda oan arki doonaaye laakiin maxaa dhacaysay dee si ay u helayeen mooye kol kol sheekhaa qoraya kol qaarigaa qoraya kol saamic kalea qorayo laakiin waa inuu siqaiyo ninka qoraya waayo hebel inuu kitaabkan riwaayo u leeyahay hadday doona dadku kutubba ma haystaan markaa nusqo ma haysto beri dambuu nusqada u baahan doonaa inuu kitaab ka maqlu sheekh hebel ka maqlay waa waxyaalaha loo ictimaadsado dibaaqdaas oo dee haddii la xoqay way garanayaane oo haddii wax lagu daray way garanayaane magaciisaa ku qoran ee nin siqa o laakiin nin kastaba hadduu qoro lama aqbalayo ee nin siqa oo raggii la yaqaanay markuu khadkiisii ku qoran yahay ee dadkii xaadiriintii lagu daro hebel hebel lagu daro inuu kuma jiro oo kitaabkaa uu maqlay marka dambe waa kitaab looga baahanayo dee wax kale lama weydiinayo markuu yidhaha sheekh hebel baan kaba maqlay waa ta laga qaadanayo inay waxaa la doonaya sanadkii inuu xidhiir ruuxan kaba maqlay markaasaa waxaa tan uga jeedee markay dibaaqda qorayaan baa waxa dhacaysay mooye sidee loo wada helaye aad arkaysa dibaaqda qaarkood oo le masalan marka dadkii la sheegay dadkii majliska joogay ay leeyihin hebel casharaa dhaafay magaciisina waa lagu qoraya cashar fot buu leeyahay la odhanayo hebel ama hebel iyo hebel way sheekaysanayn markii casharku socday waa qorantoo kale la odhanayo hebel baa lulaysnaa ama luloonayey bal welibana amsilada inoo maxfuudka ah ma garan kara dabacaadkan dambe ay madbaceeyeen inay ku jirto ee sunan albayhaqi dabcadii ugu horreynta intii lagu madbaceeyey markaas waxa weeye daar almacaarif ay madbacayseen raggii dee berigaasna daar aada looga shaqayn jiray rag culimo waaweyn sida mucalim iyo ay joogeen mujaladka sideedaad oo kale ibnu salaax imaamkii kitaabkan laga soo ikhtisaariya kitaabka weyn buu aqriyey majaalistii ku aqriyeyna waa maxfuud oo kale mujaladkaas bay dee kuba taallaa dadkii markaa jusus u dhegaysana bal markaa juskaas oo kale ciddii markaa luloonaysay kii sheekaysanayay kii fawt lahaa magacyadoodiiba ku qoran oo ilaa imakadan waa dibaqadii samaca oo kale marka hadhow eeg ninkii samaaciisu kitaabkii waa lagu dhejinayaaba hadhow nuskhadii marka la qoro ninku xataa hadduu qoranayo markuu kitaabka qorto dabadeed ee uu saxuu kitaabkii ku saxaa tan dib uu naqlinaya waa lagu qoraya dee faa'iido badanna waqtiyadoodii way lahaydba markaasa waxaa la arkaya dee ninkii tasaahul jiray iyo kan looma turaye waa kan hebel iyo hebel ama waaba sheekaysanayeen ama waqtigaa wax kalu qoranayay nin dee casharkii oo socda kitaab kaluu watay wax ka qorqoraya oo kale ama wax kale inta badan wax kalu soo maqleenna marka ciddaa tasaahul lagu yaqaano dee waxay leeyihin riwaayo khaasatan casrigaa hore riwaayo ehlumay ahayn taasi iyadu waa mid xagga nasalka musaxaxana waa ta aan soo sheegno dee inay kutubteennan ilaahay inoo dhib yareeyo aan soo iibsanayna un may jirin kitaabkii ama waa ninku inuu qorto ama kolkol warraaqiyntii dee qiimo adagoonu goynahayn bo dadka badankoodu may helahayne qorashadaasaa jirto kolkol dersiga aanay u suurtagelinba ber dambe uu qoranayay haddaba markan axaadiista ama sheekha xifdigiisa laga qoriyay yeedhintii ama kitaabkiisaa laga qoranaya marka la qortee nuskhadii la qorto sheekha nuskhadiisaa lagu sixi jiray mid mid baana loo eegi jiray waa marka la dhameeyo dabadeed xadiid xadiid waliba halku kaaga joogsadaa la calaamaynaya halkiibaa laga sii wadayaa ama ruuxa ruux keligii labadii kitaab ha isla hayo ama laba ruux ha isla qaateenba dee intaba way noqonaysa markaasaa marka dee taa la ogaaday inuu dhammaan waafaqsan yahay ayaa kitaabkiina dee kolley sheekhina ama dee wax taa adkaynaya hadduu doonaha kuba qoray si ay dhacayse waa kitaab saxan bu ah laakiin kitaabka aan muqaabalada lalaman kitaab la ictimaadsada maayan nusqo la ictimaadsanaya maayan haddaba ninka nuskhada aan muctamadka ahayn hadduu qaato uu kitaabkii ka aqriyaya isaguna waa mubaalaa waa tasaahul weyn riwaayadiisa lama aqbalaya weeye waayo lama ogeyna waafaqsantayba riwaayadii sheekhyadiisa sheekhan uu leeya xadathanii fulan axaadiistiisii inay waafaqsantay tan lamaba oga markaa taaba weeyaan aw yuxadiu la min asli musaxa welibana wixii baa inoo socda waa tasaahulkuune aw amase curifa ninkii lagu ogaaday oo lama aqbalaya aw curifa lagu ogaaday biqabuuli talqiini laqinid wax loo laqina aqbalkeeda uu aqbalayo filxadiidi xagga xadiidka lagu ogaaday talqiinkuna in waxa weeyaan un waa dee ninkii xaafidka ahaa kollay isaga wax looma laqinahayn dadka aan xifdigaa lahayn ama marka dambe xifdi ha lahaadeena intay waaweynaadaan ama ay wax ku yimaadaan xifdigooda uu xumaado ayay talqiinka aqbalayana talqiinku waxa weeyaan waa ruuxoo loo yimaado oo sheekhii baad u imanaysaa oo kitaab baabad wadataa ama waxyaale axaadiiskiisii baad leedahay waxaad leedahayba xadatakum fulaan can fulaan can fulaan marka haddii dee uu oyn ninkani nin xifdi la yahay oo uu garto dee markaa wixii uu garanayo iskaba hubsado haddaanay xadiidkiisii ahayn uu celinayo sax talqiin ma aqbalayo haddii wixii lagu yidhaa nin ula yimi xadatakum fulaan oo uu yidhaha xadathanii fulaan uu iska aqbalo taasay yidhahan sida dee ilmahan yare mucallimku marka uu la joogo wixii uu sheegaba uu qaadanaya saasoo kale wixii la ydhahda xadiidkaasa kaagii ah marka la ydhaha xadatakum fulan can fulan marxab xadathanii fulan uu odhanayo haddii waxay soo galaan aanu garanayna wixii kolba ciddan uu kaba maqlayo kutub aqreysa uu qaadanaya ayay yidhahaan talqiin buu aqbalaa wixii loo laqino ayuu aqbalaa waa nin markaa mutasaahila waa nin aan markaa lagu kalsoonaanayn haddii dee ninkaasi axaadiisu la gooni noqdona gaar ahaan xujo uma noqonayo bal markaa talqiin aqbalka dee ragga qaarkood baa taa lagu ogaaday ama lagu yaqaanay ama ay kuba daciifiyaan sida simaaj ibnu xarbi oo kale oo ay yidhaahaan markan dambe wixii loo laqinuu qaadan jiray oo iyadoo barhkood la arkay xadatakum xadahatkum caaishatu bintu dalxata can caaishata markaasuu odhanaya xadahatnii caaisha can caaisha xadathanii fulan saasuu buu wadaya marka kaasoo kale talqiin buu aqbalaya lama aqbalaya riwaayadiisii isagana aw katrat kolkolna hadda taas ikhtibaar bay ula imanayeen raggan dalabada ah ee khaasatan raggoodii dee yar aqoonta lahaa ayaa ogaansaya ninkan xifdigiisa ugu hubsadaan oo isaga gartaan ayay waxaan samayn jireen hadduu garto dee markaa waa nin xifdigii leh hadduu ay arrintu socotay uu garan waayo marka ehel uma hari waayo ee way iskaga tegayeenbo imtixaan iyo ikhtibaar waxay ula iman jireenna waa jirayba dee rag iyagu kolley waa daaciina oo ogaan culimada ama ragga qaarkood intay waxaa ku yidhaahaan isaga dib uun looga aqbali jiro oo looga qaadan jiro isaguna markuu qaato wax sidaa ku faafin jirayna way jireen oo intuba waa wax soo maray oo dee ina soo maray aw kasrati sahwi fii riwaayati ama sahwi badan xagga riwaayadiisa lagu yaqaano waa aw curifa bikasrati sahwi fii riwaayati idaa lam yuxadis haddaanu waramin min aslin asl watanna waa maxay waxaa had iyo goor khada badan lagu yaqaan ee markuu wax aqriyayo iyo marka kor wax ka sheegaya qaldamaya qaladka badan lagu yaqaan haddii waxaa la ictimaadsanaya kitaabkiisa oo uu saxday uu yahu kitaab ka aqriyayo oo arrinku kitaabkii ay tahay dhib ma laho dee kitaabkaa la ictimaadsanaya saxane lagu kalsoon yahay laakiin hadduu kaasi kor wax ka sheegayo oonu kitaabkiisii ahayn wuxuu ka aqriyaya asal aanu ahayn ee uu xifdi wax ka aqriyo sahwi badanna lagu yaqaan kaasna riwaayadiisa lama aqbalayo oo dee waxa weeya waaba kan qaladkan badan iyo khadaan baa looga tegaya marka idaa lam yuxadis min aslina taasuu kaga ixtiraasaya hadduu kitaabkiisii oo saxan la dabiyey meesha uu ka aqriyaya dee kitaabkaa la ictimaadsanaya ee dabdigiisa kale iyo xifdigiisa lama ictimaadsanayo waa la aqbalin aw kasrati shawaadi walmanaakiiri shaad iyo manaakiir badan aw curifa lagu yaqaano bikasrati shawaadi walmanaakiiri fii xadiidihi shawaad iyo manaakiir badnideed xagga axaadiida oo ninka had iyo goor xadiid shaada dadkii kale uu ku khilaafsayo laba imanaya axaadiis munkaroo la inkiro laba imanaya taasi ay ku badnaato iyadana riwaayadiisu dee nin riwaaye u hela maaho riwaayadiisa lama aqbalayo marka aw kasrati shawaad qaala bnu mubaaraki bal umuurahaas waan garanay ina mubaarak wuxuu hi waa imaamkii shairka ama dee caalimkii jaliilka ah cabdullaahi bnu lmubaarak ay yidhaaheen ba ijtamacat fiihi khisaalu lkhayr waa axmed ibnu xambalin axmed ibnu xambal iyo walxumaydiy oo xumaydigaa shalay soo marray sheekha bukhaari ahaa iyo wakayrhum kayrkoodba waxay yidhaaheen man kalida ruuxa gafa fii xadiisin xadiis oo xadiis uu sheegaya ayaa qalad ka dhacaya khada fa buyina lahu loo caddeeyo oo dee laakiin nin uu ictimaadsadoo caalimuu garanayo aqoontiisu u caddeeyo yidhaha xadiidkani waa khada ee sidaas ma aha fa asara ku adkaysta ee ku daa'imo uun calaa riwaayatihi riwaayadiisii warinayo qaladkii aan ka noqon iyadoo loo caddeeyey oo cid uu dee laga qaadan lahaa oo meeshan khibre iyo macrifo ule ay u caddaysay haddana qaladkii ku adkaysta iyadoo arrintii ay u caddaatay saqadat riwaayatu dee waxaan jirin buu warinayaa markaa kaas rasuulka ilaahayba waxaan jirin u tiirinayaa riwaayaadkiisii waa la iskaga tegayaa matruuk buu noqonaya ama riwaayadiisii way dhacaysaa oo waa laga tegayaa riwaayadiisii taasba wey wahada marka hadalkan ibnu salaax baa lahaa nawowina waa ka soo ikhtisaariyey wahadaa qowlkan ah ruuxa qaldamay ee xadiis qalad ka dhaco ee qaladkii loo caddeeyo ee iyadoo loo caddeeyey ka noqon waaya ee werintii uu warinayo khada uun ku adkaysta in riwaayadiisa laga tegayo waa taasuu ishaaraya kaasi waxa weeye saxiixun waa qowl saxiixa laakiin muxuu qeyd buu ku qaydayaa waa in dahara hadduu muuqdo annahu isagu asara waxaan inuu ku adkaystuu daa'imay riwaayadan khada ah cinaadan madax adayg daraaddeed ama anafo uu leeyahy ma imankaa ruuxan wax ka aqbali taas iyagoo naxwa wixii laba mid ah taas maa wuxuu ibnu salaax halkan kaga ixtiraazayaa ninkii riwaayada khada ayuu wariyay ama qalad baa ka dhacay waa u caddeeyo ruux aanu cilmigiisii ku kalsoonayn ama saasoo dee ay isleeya malaa ma garanayo ayaa u sheegay marka arrinkii weli waxa weeye taydaa saxan buu weli leeyahy me aniga qalad ma jiro anaa saxan oo taadu markaas ma jirto iyada marka caynkaasa ee ruuxii in la yidhaaho riwaayadiisii baa laga tegaya weli markaa qaladkiisa umuu caddaan wuxuu haystaa inuu toosan yahay inuu saxan yahay ninkana dee qowlkaa uu sheegaya inaanu khada'aasi jirin buu u haystaa marka kaasoo kale nin cinaad wuxuuga tegey ma aha dee matalan qaladkiina weli uma caddo qalad uu ogyahay uu sii warinayo maaha iyada markaa kaa waa laga soo reebaya laakiin haddii dee ciddii khibrada iyo macrifada ulahayd ay u cadayso macrifada u lahayd ay u caddayso maala oo markii ti ay u caddaatay isagiina mansiladaaba ma aha arrinkii u caddaaday uu ama anafo iyo maimade waxa weeyaan taas daraaddeed ama cinaad daraaddeed uu qaladkii un uusii wariyo iyada markaa ehel uma aha riwaayo oo dee nin wax laga qortaba maaho tan dambe been uu sheegayun baabay isu rogaysaa saa daraaddeed riwaayadiisi waa laga tegaya markaa isdiraagan buu laba yimi ibnu salaax oo waa in dahara anahu asara cinaadan waa naxw laakiin isagoon weli qaladkiisii u muuqan oon islahayn waa qalad ruuxana aan qaadan oo isle malaameysaa uu sheegayaa ma jirto hadduu sii wariyo dee weli qaladkii baan u caddaan weeye weli inuu khada'ay oo inuu cinaad waxaan ula imanayo taasi ma muuqato saa daraaddeed kaa riwaayadiisia laga tago la odhan maayo ahaaniyata casharata masaladii labiyo tobnaad acrad annaasu dadkii way ka jeesteen fii hadihi alasmaana ay fii hadihi alasmaani zamanadan way ka jeesteen can ictibaari majmuuci shuruudi almadkuura waa qarnigii lixaad iyo dee tii markaas ama dee shanaadba markii lasoo gaadhay inaha weeye markii cusurtii riwaayadaba aan soo dhaafnay can ictibaari majmuuci shuruudi shuruudda majmuuceedii almadkuurati lasoo sheegay ictibaarinteed oo waa shuruudda aynu soo marray ruwaadii xadiidka iyo mashaayikhdiisii waxaynu geeskuba soo marray xaggaa shuruudda cadaalo bal iyo dee bal wixii tacriifkii ay lahayd wixii cadaalo lagu dabdigii markaas ama dabdi kitaab ha noqda ama dabdi sadri haba noqdee iyo umuurihii la eegayay taasaynu soo marray bal markaa umuuraha aynu soo marray iyo dee shuruudahaasba majmuucoodaas in guud ahaan sideedii mid mid loo ictibaariyo dadku way iska daayeen zamanadan dambe maxay taa u daayeen waa likowni lmaqsuudi oo waxa weeye way adagtay si loo oofiyo dadkii dambe loogaba helo taasi waa likowni lmaqsuudi waxaa loo jeeda ahaanshihiisa waqtigan dambe saara inuu noqday ibqaa'a silsilati isnaadi isnaadka silsiladiisii ahayd xadaanaa fulaan xadahanaa fulaan in la baaqi yeelo ay baaqi noqoto almukhtasi bilumma ummaddeennan khaas ku ahaa isnaadkaasi waxa weeyaan waqtiyadaa hore tashadud adag iyo ruwaadii baa lala imanayo shuruudda aada u adag baa la ictibaarinayey waxaa loo ictibaarinayey dee raawigan maanta ayaa xadiidkan imakaa dee uu warinayo ama isaga dee markaas haddii shuruudda uu buuxiyo xadiidku saxiix ku noqonayey ama xadiidkii lagu daciifinayo waxaa ruwaaddan lagu gaadhayay xadiidka tasxiixiisi iyo taxsiinkiisi iyo tadciifkiisii baa lagu gaadhayay axaadiistan la warinayaana isnaadkeedan lagu warinayo ayaabaynu dee soo aragnayna inuu dee waa qeyb xadiidka qabuulkiisu kaga mid ahaaye ayaa ama lagu aqbalaya ama lagu celinaya taasi wakhtigaa hore taasaa keentay in ruwaaddii aad loo barkaa loogu tashadudo xagga bal shuruudda iyo ilaalinteeda laakiin beryihii dambe axaadiistii kutub bay gashay kutubtaa horea lagaba warinayaa in bal matalan ninkan waqtiyadaa dambe soo gaadhay xadiidka hadduu sanadkiisii ku wariyo dee xadiidkan dariiqiisan uu ku warinayo sanadkiisii saxiixna ku noqon maayo xasanna ku noqon maayo daciifna ku noqon maayo saxiixina waa sugan yahay daciifkiina waa sugan yahay riwaayadiisana wax inoogu soo kordhaya oo xagga xadiidka aqbalkiisa iyo aqbal la-aantiisa ma jirto markay axaadiistii noqoto oo ninka la yimaado xadiis aan dadka kale agtooda kuma sugnayn isagunuu warinayo isnaadkaasu kuma warinayo lagamaba aqbalayo waqtiyadaa dambe waayo axaadiisi waa axaadiis dee hore dawaawin u gashay hadduu xadiis la yaqaano la yimaadana dee cumdadu waa ciddii hore warisay ayuunbaa lagu aqbalaya ama lagu celinayaaye isagu wuxuu soo kordhinayaa ma jirto marka arrinku markaa muxuu noqdo isnaad iyo umuuraha loo eegaya isnaadkan ah silsiladan dee inag iyo rasuulka ilaahay noo dhaxaysay xadahanaa fulan can fulan sida loo leeya rasuulka ilaahay la gelinayo ummaddeennan bay u gaar tahay ummadii kale may lahayn ummadii kale iyada ma suurtagelisa mana helayaan inay dee dadkii dambe intay sanad taxaan ay rasuulkiisii rasuulkoodii ama bal saxaabigoodii ama taabicigiisii ay gaadhsiiyaan sanad mutasila maba jirto iyaga waa inqidaac iyo balaaqaad iyo wax kale ummaddeenay haddaba waxyaalaha lagu khaas yeeleen haddaba sharaftaasi siday usii baaqi noqoto oo taan u ilaalino ayay tahay unbaa iminka isnaadkan iyo umuurahanba waxaa loogu warinaya ay tahay markaa kol hadday taatan xadiisa sugnaan ahayn dee arrinkii waa la fudaydiyey oo rawaad raawigii markaa hore shuruud aada u daqiiqa laga doonayay in laga helo waxay noqoto bal shuruud guud oon arki doono in lagu kaaftoomo inay isaga dariiqiisa waxba inaguma sugnaanayaan kolleyba waxna inagama daciifayaan bal markaa taasba weeye walikowni lmaqsuudi saara ibqaa silsilati lisnaad almuqtasib bilumma markaa kol haddii arrinku taa yahay maxaan eegaynaa falyuctabar ha la fiiriyo maa yaliiqu wax u laa'iqo u cunamaya bilmaqsuudi maqsuudkaas ah indee silsiladii isnaadka ummaddeennan ku khaaska ahayd iyo xadiidka xadahanaa fulaan xadahanaa fulaan inoogu tasalsulo isugu keen dabagala wixii inoo xasilinaya ha laba fiiriyo bal markaa waxaana ay tahay waxaa maqsuudka u laa'iqi waa kanoo wahuwa kaasi waxa weeye kownu sheykhi sheykhan musmica weeye ama wax laga warinaya ahashiisa uu yahay musliman ruux muslima oo baaliqan baaliq oo caaqilan iyada intaasi waa in dee wakhti kastaba la ilaalin karo hayra mutadaahirin bifisqin mid fisqi daahirsanayana aan ahayn aw sukfin ama wax sakhiifnimo ama ay kuba sugan tahay riqa filcaqli iyo caqli darro lagu tilmaamo waa waxyaalaha burucada dhaawaca oo ruuxa caqligiisu dhan yahay dee sharaftiisuu dhowrtaa aadaabtaa fiican buu ilaaliyaa waxyaalaha dee aanu ruuxu sharaftiisii dhowranahayne aadaabtiisii dhowranahayne akhlaaq ama waxaweyaan dee waxa weyaan hadallo ama mucaamalaad ama afxaal uu kuba kacayo aan munaasib ahayn oo dee bal matalan dadka ruux sharaftiisa iyo adabtiisa iyo akhlaaqdaa fiican dhowranaya suluuga fiican wuxuu la yimaado aan ahayn kolley waxay tilmaamaysaa inu waa riqa caqligiisa ama khif caqligiisa ku sugan sukfi xaggaa kuba sugan bay tilmaamaysaa oo waxyaalaha muru'ada dhaawaca bal marka haddaba waxa weeyaanun ruuxii bal marka muslim iyo inuu muslim inuu baaliq inuu caaqil iyo ninkii wax inoo warinaya ama sheekhii aan kaba helo arrinka soo raacaya waa inaanu fisqi daahirsanahayn waa inaan dee waxyaalahaas muru'ada dhaawacayo oo muuqduu daahirsanaya aanu jirin oo markaa macnuhu wuxuu noqonaya cadaaladii aynu soo marray bal matalan waxay ku sugnaanaysaa aynu kuba soo marray waxaanaynu soo marray jahaalada oo jahaalo aydomakan majhuululcadaalaan soo aragnay majhuululcayn baan soo aragnay majhuulxaal ama mastuur baan soo aragnay arrimihii dee markay noqotee majhuululcadaalo oo kalena waa ruuxii daahir iyo baatinba cadaaladiisa waxa weeya lagama jaahilaha ruuxa cadli lagu magacaabayna waa kuwa ruuxaa la ogyayay waxaan uu daahirsanaya muuqdana la ogayay wixiise u qarsoona dee lalaba socdo marka umuuraha si loo ilaaliya adage arrinkii aynu soo marnay majhuulul markaas cadaalati daahiran oo kale ama mastuurkii ee ah dusha sare inuu dee dhowrsoon yahay oo waxumaana aynaan ku ogeyn laakiin dee khibro baadina uma dhihin dadka caynkaasa wax laga aqbalo weeyaan kol haddii cadaalo daahira aan aragno dhowrsooni guud aan aragno fisqi guud oo uu muujisanayo ama fisqi uu daahirsanayo soo shaacay aanu jirin ama muru'al-aan waxa oo lagu tiriyo aanu jirin hala aqbale waxba yaan cadaalo baadino ah loo shardiyin weeye intaa lagu kaaftoomo oo balka hayra mutadaahirin bifisqin aw sukfin taasi waa xaggii cadaalada weeyaada jaanibkaasi waa cadaaladii wafii dabdi wayuktafaa waa la kaaftoomayaayo ama waxaa la ictibaarin fii dabdi xagga dabdigiisana biwujuudi samaacihi maqalkiisa heritaankiisa adigu dee inuu waxan dee maqal uu maqlay kaa wujuudkii ama heritaankiisa la helayo musbatan xaariye mid la sugay bikhadi hayri muttahamin ruux la tuhmaysto khadkii ruuxaan ahayn oo ujeeddadu ruux lagu kalsoon yahay khadkii samaaciisa uu kuba sugan yahay bal taasna la helo oo xaggii dabdigii cadaaladii waan aragno waa iyaday leeyihin halkan majhuululxaalkii ama mastuurkii hala aqbalo oo lagu kaaftoomo wixii waa inaanu fisti aan nidhaahno wax ruuxii faasiqnimo loogu xukmiyaa oo inoo muuqdaa un aanay jirin ee bal muslim iyo buluuqi ama islaam iyo buluuq iyo caqlina waa wax iskaba fudud xagga dabdiga ayuu yidhi waxaynu soo maray raawiga bal dabdigiisu wuxuu yahay dabdi sadri iyo dabdi kitaabba waan soo aragnay waxa dabdiga aan ku garanayna waan soo aragno dee dabdi sare ayuu ahaa waa inuu ninkani axaadiistiisan xifdisan yahay oo maqla marka uu doono uu makansan karayo inuu sheego waa xifdigii sadri waa xifdi adag ama kitaabkiisan dee kitaab uu isagu saxday dabdiyey qortay oo la ogyaho agtiisana kuba ilaariyay uu ahaa bal taas bay ahayd marka waxay leeyihin xagganna umuurihii kol haddii aanay axaadiis dariiqa inoogu sugnaanaya ama inagaga daciifayaa jirin bal dabdigiina waxaa la ictibaarinaya lagu kaaftoomaya ninkani inuu kitaabkan riwaayo u leeya wey matalan bukhaariba weeye bukhaari inuu riwaayo dee waxaana eg maaha sideena diraayo in kitaabkii macnihiisii ruuxii lagaba qaadanayo laga yaaba inaanu isnaadba uba lahayn ee macrifadiisa haba lahaado hadduu sheekhiisii garanayana sheekha labaadba aanu garanayn ee sheekhiisa uu kaba sii wariyeyba oo sanad uu ku xidhiidhin karaa aanu jirin arrinku kaamayahayna waaba riwaayo sanad xidhiidhsan baa laga qaadanaya xadathanii fulan can fulan can fulan baa lagaba qaadanaya kitaabkiina marka dambe adiga dee dariiqii baad kuba warinaysaa haddaba raawigii maanta marka xagga dabdiga caynkaasana waxaa la ictibaarinuun inuu kitaabkan riwaayo u leeyay samaacu u leeyay inay noo caddaato macnaa kitaabkan uu maqluu riwaayo u leeyay samee ku caddaanaysaa waa arrinkan uu sheegay oo ah samaaciisu inuu ku sugan yahay ama waxa weeyaan aan helno samaaciisa maaha isaga sheegashadii isaga khadkiina maaha kol haddaanu heerkaa gaadhin ee nin fiqa ah oon mutaham ahayn qoraalkii inaan u helo inuu kitaabkaa sheekh fulan uu ka aqristay ama ka dhegeysta kar dee riwaayada ayaa amama ha noqoto shan jirkiisiiba haat iyo lix jirkiisii desa in badan kutubta ama asaaniida waxa kuba sugan waa nin shan jir iyo lix jir wax ku xambaaray baa beriga dambe boqol jirkiis ama toddobaatan jirkiis ay u baahdaan oo lagaga wariyaayo dee diraayo maahay laakiin sanadkii baa tan ku xidhiidhsan taa waa in la helo waa arrinkan sheegaya oo markii dhoweyd waxaan idhi marka kitaabka la aqriyayo ama juskii la aqriyayo wax dabaqa laydhaa ama dibaaq laydhaa baaba jirtay cidda kitaabkan dhegaysatay oo dhan waa la qorayaa kitaabkii meel ka mida lagu qorayaa sheekhaa qori ama ruux qaariya ama saamiciya laakiin waa in ruux lagu kalsooyo hadhow khadkiisa la ictimaadsaday inuu yahay marka ujeeddadu bal bukhaari baan soo qaadanay ninkana waxaynu ka doonaynaa bukhaari inaan sanad ahaan uga warino waa inaan hello uun samaaciisa uu can fulaan can fulaan iyo sanadkaa dee uu taxaya uu kaba maqlay ama sheekhan uu kaba maqlay cid lagu kalsooyey khadkii inay noogu sugnaatay kitaabkaa fulan inuu kaba maqlo dee kutubtaas waqtiyadaa hore imika waxaasi ma suurtogelayaane waqtiyadaa horena kutubtii waa kutubta afarta ahayd kitaabkiibaa dhinaca lagaga qorayay hadhow kutubtii waxaa dhici karta in la kala dhaxlayba beri horeba uu ahaa laakiin dee dibaaqdii waa ay ku sugnayd bo marka nusqooyinkii qadiimkaa loo laabmo iyo sheekha asxaabtiisii hore nusqooyinka ay haystaan haddii magacyadii la tirinaya ninkan magaciisa laga helo markaa riwaayadii waa leeya wey magacyadii lagaba helo nin magacii uu leeya lakiin haddii aanay taasi jirin dee wax la ictimaadsamaa ma jirto bal haddaan mithaal idin siiyo nin baa jira kollay idin soo wada maray oo dee ninkii tajriid aqristayba waa arkay halkan safxada ugu horeysa ama safxada labaad markuu sheekhu sanadkiisa ka hadlayiyo bukhaari cidda uu ku wariyey waxaa ku jira nin alxajaar laydhaa in abishuxna xajaar baa ku jira ninkaas xajaar waxay ka dhigantah waa xirfadan amalaa dhagaxu jabin jirayo xajaar baa loo yidhi ninkuu qarnigii adigu sideedaad suluskiisii hore ayuu dhintay isagoo boqol dhaafay waana nin xufaadii islaamka ee waqtigaa jirtay culimadii islaamku ay isugu tagto kumayaal ay bukhaari ka dhegaysteen kamay dhegaysteen lagu dul aqriyey oo kale oo raggii waaweynaa saa ibnu kathiir iyo mizi iyo dahab iyo amsaashood waa raggii isaga la waqtiga ahaa ama loo soo rixlayn jiray ninkaa bal qadiyadiisa haddaan eegno nin caama anu ahaa maaha nin culamo ama ahayn waa ninkaa sanadkaa kuba sugan ee saaxiiba tajriidna sanadka waana ninka dee xuseen mubaarak izabidi iyo dabaqadaa wax ka warinaya waana nin halkuu sanad ka gaadhay maalintii uu dhintay adduunyada oo dhan dee markaan eegno dadkii muslimiinta culimadii sanadka ruux baa ku biiray isaga ahaa sanadka wuxuu noqda undaa cid la siman may jirin waktigaasuu warinayey sanadkii ruux baa ku kordhay sanadkii marka la eega bukhaari saxiixiisa oo kale ruux baa ku soo kordhay oo hadduu toban ahaa markaas iyo rasuulka inta lagu gaadhayo koob iyo toban buu noqday dadka uu noqday maalintuu dhinto darajaa la dhaadhacay markii uu dhintay ninkaas eeg waa markuu shan iyo toddobaatan iyo meelaha ahaa ayaa la ogaaday inuu riwaayo leeyahay intaa hore waa kaa dhagaxa jabinayey lama ogeyn ninkaa faqiirkan cida oqoyn buu ahaa waa markuu dhowriyo toddobaatan jir gaadhay baa samaaciisa la arkay iyadoo nin baa sheegay mala arkay oo ilberi yidhi waynunba riwaayo ma leedaho haa waxbaa jiray buu yidhi ninkii magaciisii bay heleen kutubtii baa loo laabmay bal matalan wakhtiyadaasi dibaaqdii ayaa loo laabmay waxaa la helay xuseen ibn mubaarak azabidi oo markaa aan filayo toddobaataniyo sandood inuu mootan yahay inuu markaa mootanayo ibnulata iyo rag ay isnaayeen oo kutubtii de matalan laga wariyey sidaa bukhaari oo kale dibaaqdii berigaa la qoray magaciisu ku jiro isaguna waa kaasoo waa ninka cilmiba intaa kuma shaqlay markii adeeta waxay noqotay ninkii loo yeedho arrinta ay noqotay in lagu dul aqriyo dhowr iyo labaatankii sanadood cumrigiisa ugaba hadhayna dee uu noqdo nin meel kasta loogaba yimaado umaradii ay u yeedhato kitaabkii waa lagu dul aqriya isagoo qoonsigaasa ma leh bal tarjamadiisa waad yaabaysaa kalkal dee ibnu katiir iyo uu sheekaaye ama dahabi tarjamadiisa uu ku leeyahay mucjamu sheikh waa kitaab uu sheekhyadiisii uu isaga wax ka aqriyay xataa kelimabaha ka maqle uu taariikh uga dhigay waa kelimo barhkood baad arkaysaa icraab lafti uu kasoo naqlinaya wax kale aanu ka maqlin lakin waa sheekhi oo uu ku tarjamay waa laba mujalad buu ku madbacaysan yahay waxyaalaha lagama sheegayo kolkol ee laakiin muxuu noqday waa ninkaa shucuroobay sanadkiina uu noqday sanadkiisu kauga caalisan asaaniidda waktigaasna uu gelaya waa ku wada jira un bukhaari hadday noqoto meelunbuu kaba soo gelaya samaaciisa waqtiga haddaba muxuu samaaci waa kan dee cid lagu kalsoonaa oo waxaan filaya in waqtigaa shan jir lix jirkan ku badnayn dee markaa samaaca loo qoray cid lagu kalsoonye khadkii oo kitaab ku qoray isaga warba uma hayo ma oga laakiin magaciisii ku qoray iyo juskii ayaa lasoo helay bacda sabciina sana dee tibay noqotay in haddana cumri uu cumriyeeyo in loo baahdo oo isagii bukhaari kumayaal ay ka wariyaan kumayaal iyo kumayaal weliba xufaadii islaamka barhkood xadiidkan musalsalka markii kaba wariyeen kutub kalena ajzaabu u lahaa suuratu safi ku tasalsul oo kale ibnu kasiir oo kale iyaa raggii ka wariyay ah suuratu saf bay aqri'i jireen ragga dee xadiidkaa markuu tusal isagu dee maba haynba ama nin umyaho waa loo laqinayo waa loo sheeg sheegaya si suuraddii u aqriyo oo kale bal marka haddaba taasay ahayd oo waa arrinkan uu sheegayo waa inaan hello uun samaaciisan kitaabkan uu wariyey ruux lagu kalsoon yahay inuu ku qoran yahay oo inuu riwaayo u leeyahay noo caddaato markaa kitaabkii yaanu aqoonba u lahayn raggii ka warnaya waa raggii culimadaa kitaabka sharxayay isagu kelimada sharxii kama garanayo iyo macnihii oo kale laakiin sanadkan unbaa loo baahday si ujeeddadu ibqaau silsilati lisnaad xadahanaa fulaan ay noogu xidhiidho sanadkuna markuu caali yahay ee iska maxbuub buu ahaa agtooda bal arkankuwa markaa kaa weeyaan marka cibaaradan halka dibaaqda waxba inoo iman doonee laakiin waxaa dee umuurahan ay nagaga xidhan wa fii dabdihi ay wa yuctabaru ama wa yuktafa waxa lagu kaaftoomaya fii dabdi ninkuu dabdi kale yaanu lahaynin xifdigii yaanu lahaanin dabdi kitaab uu ilaashaday yaanu jirin kitaab uu ilaashaday laakiin dabdigiisana waxaa lagu kaaftoomayaa biwujuudi samaacihi maqalkiisan uu kitaabkan maqlay weeye wujuudkiisa iyo helitaanka la helayo musbatan xaal yahay samaacaasi mid sugan bikhabi hayri muttahamin weye waa ruux la tuhmaysto ama ujeedadu waa ruux hiqa ah khadkii inuu inoogu sugnaaday in ruux hadduu muttaham yahay waa la helay dad dee aan jirinoo nuskhadaasoo kale qaadayaanoo magac aan ku jirin buu ku kordhinaya oo waa lagu kordhinaya o kale waxbaa la xoqaya o kale de waana waxyaalo dhaca de culimadna waxyaalaha way u baraarugsanaayeen oo wax la dhowrayay marka haddii dee ruuxani aan qoray siqo ahayn iyada ictibaar ma laho riwaayadiisii lama ictibaarinayo ee cid lagu kalsoon yahay inuu samaaca lahaa bal haba yaraado waqtigaasi wa biriwaayati hadda marxataasi timi tani waxa weeyaan waa inuu kitaabkan riwaayay sanad u leeye weeye warintii uu isaga warinayaa meeshii yimi wa biriwaayati wa yuktafaa waxaa lagu kaaftoomaya biriwaayati warintiisana warintiisa uu xadiidkii warinaya ama kitaabkii min aslin asal muwaafiqin waafaqsan liasri sheekhi oo macnaa sheekhan eeg waayo raggan magaciisa sida xajaar oo kale leehay zabiid iyo nusqooyinkood nusqooyin la yaqaano weeye nusqooyin riwaayadooda xifdisan weeye oo dabdisan bay ahayd haddaba kitaabkan lagaga aqriyaya korkiisa lagu aqriyaya ama uu isagu ka warinaya waa inuu waafaqsanaado un sheekhan inuu ka maqlay aan helay asalkiisii iyo riwaayadii taasi ay dabdisantao lagu saxayn intaas intaa haddii la helo raawigii de waaba taasoo waa la ictibaarin waxbaa lagaga warinaya shuruuddii adkeydna dee kol haddii aanay looga jeedin maanta jarxi iyo tacdiil tasxiix iyo tadciifiin inoogu sugnaado saas baa la yskagaba fudaydsanaya waqad qaala naxwa maa dakarnaa waxaan soo sheegnay wax ku dhow waxa yidhi alxaafidu abubakrin albayhaqiyu xaafidka axmed ibn xusein abubakrin albayhaqi cibaaradiisiina isagaa dhigan doona ee xagga hoose ayaynu balkaba eegan doontaa shaarixa dhigaya athaalihata casharata masaladii saddex iyo tobnaad fii alfaadi aljarxi watacdiil alfaadii jarxi iyo tacdiilka weeye waa taan aan soo aragnay ruwaadii in la leeyahay hebel waa cadli hebel cadli maaha waa daciif oo kale culimmadu markay ruux tacdiilinayaanna cibaaraad bay adeegsan jireen tilmaamaya rutbadiisa waayo dadkii iyagay cadaala u wada sugnaatay xifdi u wada sugnaaday ayaanay haddana kala tegsan yihin oy kala sarsareeyeen cibaarad sidaasay adeegsanayeen marka ruuxii la daciifinayana ee ruux dacfigiisu dhow yahay ruux dacfigiisu dhexdhexaad yahay iyo mid liitaba taasoo kale weeye iyagana cibaaraad bay isticmaali jireen kollay tashbiih imika aanan dee halkan kusoo wada naqlinayn oo dahadilahaan kutubtiisa qaarkood oo uu kaba dhigayay dee dadka qaarkood kuwa tiirkadoo kalea adayga iyo inaanu dhaqdhaqaaq lahayn waa saqanimo iyo mid dee reexano oo kalea waa laa yaro dabayshu geeskasa ay u wado oo kale ama kolkol uu kaba dhigayayba dee nin dhallinyaro ah oo xoog leh oo caafimaad qaba oo meel xanuunaysaa ma jirin kaasoo kale waa tiqanimadii sare oo kale in dee jahliba noqdo dhallinyaronimadii dhaafo kolley nooc dacfi baa jira laakiin caafimaad qabo dee xoog lahoo kale isaguna kii hore in yar buu ka yar hooseeyaayoo kale kor isagu xanuun ama ereg yar xanuunaya ama madax yar xanuunaya laakiin ninkaa socdaa waa dacfi yar la yaroo kuma yimi laakiin waa ninka ordayo dee weli waxa u hadhay wax ku isagu bal matalan had iyo goor xumadaysan laakiin weli dee ah bukaan socod oo aan jiifsan oo kale iyo ku markii dambe dee dhinaca dhulkii isagii jiifada oo aan jamaacad iyo jumcaba u xaadiraya jirin iyo waa umuurahaasoo kale ayaa raggan la daciifinayo iyo umuurahaas ay kala noqonayeen iyo kudee haatan sakaraadba ama naftii ku dhow inay kaba baxdo matruukiintii iyo halkaa uu kaba cabiray dad sidaas oo marka waxa weeyaan alfaadahoodaana taa kaba cabiraya kole in yaruman ka taaban haddaba wuxuu leeyahy alfaadahani ujeedada umuurahaasay tilmaamayaan ruuxa halkuu ka joogaa siqanimo iyo halkuu ka joogaa daciifnimo cibaaraad bay u adeegsadeen marka cibaaraadkiibuu qayb kaba mida ama ibnu abi xaatim intiisii qad ratabaha uu tartiibiyey cibaaraadka ama alfaada ibnu abi xaatimin in abi xaatim oo faaxsana waa fiicneeyey macnaa tartiib fiican oo wanaagsan buu laba yimi waana imaam shahiiro abu xaatimkii aynu soo maray dhalay oo isna caalim warica ahaa ninkii cilmigoodaba inoo soo naqliyey ahaa abu zurca iyo abu xaatim kitaabkiisana aljarxu watacdiil iyo kitaabkiisana cilasha iyo bal waxaa lahaya dee tafsiirkiisna mala waa lahayaaba qayda haddaba cabdiraxmaan ayaa la yidhaha ibnu maxamed ibnu idriis ayaa tartiibiyey oo u fiicneeyey marka afar martabuu ka dhigay kollay marka la eego dahabi iyo qoloyinna waxay siyaadiyaan martabo shanaad bay kuba dareen qolada intaa kuba ka hobsato xafnu xajarna mid lixaad buu kuba sii daraayo intan kaba sii sarraysa ee bal markaa fa alfaadi tacdiili maraatibu alfaadtii tacdiilsha waa maraatib bay leedahay aclaahata ugu sarraysaa hiqatun waa iyadoo la yidhaha fulaanun hiqatun aw mutqinun ama fulaan waa nin aada u xusugay aw sabtun sabtina hiqay laba mid tahayo waa sabtu lkitaabi waaljanaan oo kale dee dabdigiisa laabeed haddaan eegno dabdigiisa kitaabeed nin aada u sugan yahay weye cadaalana ay u raacday aw xujatun waa ruux xujaa aw amase cadlun xaafidun fulaan waa ruux cadaala ay u sugnaato xaafidna ah aw daabidun halkan waxaa taalla aw cadlun daabidun ama waa cadli daabida umuurahaasi waa martabada koowaad waa dadka axaadiistooda la xujaysanayo axaadiistooda la xujaysanayo markaa labada dambe eeg cadlun xaafidun ama cadlun daabidun waxay cadligii ku qaydeen xaafid ama daabidkii waxay raaciyeen dee in cadli bay raaciyeen xaafidkiina cadli bay raaciyeen sababta waxa haddaan xaafid keliya ku daysano aw daabid keliya waxay noo soo baxayeen in xifdigiisu heer sare yahay laakiin siisi kale cadaalo aanu ahayn nin dhowrsoon aanu ahayn marka waxa ay tahay inay jaanibkii cadaalada ka maqan laakiin siqa marka nidhaa ama sabti ama xuja way inoo dhan tahay mudqinna kolley walow aanaysan imika u soo raacin tanunbuu laba midiyo wuxunbuu tilmaamayaa macnihii daabidinoo tilmaami jiray laakiin ziyaado itqaan leh ayuu tilmaamayaa marka waxaan leenahay waxyaalaha xifdi un keenaya waa in cadaalada la raaciyo si labadii wasfi aan u wada helo waxaa labadaba inoo wada dhammaynayana waa lagu kaaftoomaya kaasi waa martabada koobaad athaaniyatu saduuqun aw maxalun sidqu bal kolley saacadii baa gaadhay waan sii wadi doonaa markaa labada martabe ee kale qolooyinka kale kordhiyeen halkan bay gelayaan ahnayne markaa dambe ayaa insha allahu tacala yar sheegi doonaa mashaarixaba dhiganaya allah subxana wa tacala